bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhyaarta sharafta leh ee waan salaameynaa Een, arrintan een, khayre iyo safarkiisa baa laga hadhadlay siyaabo kala duwan looga hadlay waxaan jeclaan lahaa inaan muxuu ahaaye u warbixiyo golaha maadaama aan goobjoog ahaa Een, khayre waa la socotaan waa prime ministerka soomaaliya Een, arrimaha wuxuu u joogay galmudug een, muxuu ahaa labadii isbuuc oo soo- soo dambeysay Een, markii dambena wuxuu soo gaaray gaalkacyo arrimo ku saabsan isla galmudug Ee, markii uu gaalkacyo intuusan kasoo tagin cadaado wuxuu soo diray fariin uu leeyahay maadaama gaalkacyo aan imaanayo haddii aan gadiga galmudug aan booqdo waa jeclahay inaan gaalkacyo dhinaceeda kalena salaamo Een, puntland adiga madaxweynaha markii hore isla xiriireen madaxweynuhu ee, wuxuu yiri waxaan jeclaan lahayn anagu in muxuu ahay mar gaarana loo yimaado marka asaguna wuxuu yiri aniguna waxaan rabi lahaa inaan saacado dadka aan booqdo Een, adigu hadalkaas xoogaa waa laysku een, wuu yimid Een, in la isku yimaado oo go-aan la wada qaato xoogaa waa iska adkaatay communicationkii waxaa yimid wasiiro afar ah Een, wasiiradii markay yimaadeen waxay la kulmeen brotocool ayuu leeyahay een, ra-iisul wasaare khayre Ee, waxay isku afgaran waayeen qaabkii een, muxuu ahaayey ee, ra-iisul wasaare uu ku imaan lahaa dhinaca puntland wasiiradu waxay ku adkaysteen annaga nooma socon galmudug buu u socday Een, mana dooneyno ee, siyaasadda iyadana ma ahan inaan inta dad soo saarno uu dhex galo oo uu een, muxuu ahay ka dhex khudbadeeyo Een, laakiin haddii uu rabo halkan inuu yimaado ee, waxaan u sameyneynaa een, annaga wasiiradaha u tegeyna ee, waa keeneynaa een, dad koobanna waa usoo diyaarineynaa Een, intaas baan anagu u sameyn karnaa kadibna waa celinaynaa meeshuu ka yimid baan u celinaynaa arrintaas xoogaa waa u cuntami weyday waxay yidhaahdeen waa ra-iisul wasaarihii dalka wuxuu rabaa inuu muxuu ahaaye dareemo een, inay gaalkacyo ka tahay magaalooyinkii uu muxuu ahaaye ra-iisul wasaaraha u ahaa oo kale Een, wuxuu rabaa inuu dadka u tago wuxuu rabaa inuu mashaariicda socota booqdo wixii uu ka qaban karo uu ka qabto waxaan rabnaa inuu dadka shaah la cabo Ee, wasiiradu waa diideen arrintaas een, xoogaa waa adkaatay Ee, waa soo dhexgalnay Een, ismida puntland qaarkood iyo anigu saaka aroortii baa waxaanu tagnay hotel aljaziira Ee, waanu la fariisanay Een, xoogaa dhexdhexaadin baan sameynay waxaanu niri ninku waa ra-iisul wasaarihii dalka Ee, dalkuna ma kala aha een, een, yacni ma kala laha een, muxuu ahaaye xuduudo ma kala laha Een, arrimo siyaasan annaga kala hadli mayno laakiin ninkan een, u ogolaada inuu magaalada yimaado een, dadka booqdo arko een, cidduu asagu een, awalba muxuu ahay sheekay wadeene cidduu asagu uu waxu ballanqaadayo u ballanqaado een, muxuu ahay asaguna ku qanca sidaa annaga si aysan sadbaag noogu yeelan oo hadhow mustaqbalka aanan u dareeminin een, muxuu ahay waxaa loo diiday inuu yimaado een, dhinacii ee, puntland inuu yimaado dadkana waa taqaanaa cidna ma xukunto marka waxaan nidhi intii odayaal iska socday inta tagaan ay baraxle ugu tegi lahaayeen intii dhalinyaro ugu tegi lahayd wayna ugu tageen of course intii dadku inta yaacaan halkaas marti ugu noqon lahaayeen dee sharafta ha laga xigo ha yimaado meeshiisa cidna waxba yeeli mayo annaga muxuu aha garaada nooga qaadi mayo arrimo siyaasadeed kala hadli mayno adigu wasiirada aniga iyo isimadu aad baan u cuslaynay waxaanu nidhi ninkan nimankan een, ha loo fududeeyo waa ceeb ilaa iyo shalay in laysku jiijiito een, ha yimaado iyo ma imaanayo Een, markii dambe waxaan isla go-aansanay een, in muxuu ahaaye uu yimaado marka hore madaxtooyada yimaado dad loogu diyaariyo ilaa dhowr boqol ah een, ururada qey- qeybaha bulshada ah ee, kadibna uu garoonka booqdo istaalka booqdo jidka booqdo meelahaas booqdo jadwalkan waa midka aa aragteen oo warqadiisu ay sidaa tahay Een, markii dadkii la diyaariyey oo dadkii qaarna lagu diyaariyey een, muxuu ahaayey een, ga- meeshii madaxtooyada ahayd lagu diyaariyey garoonkiina dhalinyaradii soo buuxisay maadaama dhalinyaradu waa iska taqaanaan garoonkoodana waxay rabeen in muxuu ahay contribution ay uga helaan ageyna dee waa iska ogtahay dhalinyaro waxay iska rabtaa een, soo dhaweyntaas iyagoo siyaasad uma jeedaan garoonkii dhalinyaradu waa soo buuxiyeen markii ay soo buuxiyeen ballantu waxay ahayd sagaal saac iyo bar in ga- muxuu ahaayey ay ugu tagaan een, is- ee, wasiiradu ay ugu tagaan meeshuu degan yahay kasoo kaxeeyaan meesha shirka la keeno marka shirka lixdii barka ay tahay garoonka booqdo marka istaalka meelaha lasii marmariyo markay ahayd sagaalkii saac iyo barkii oo asagiina labisan yahay oo diyaar yahay oo wasiiradii sugayaan baa wasiiradii war keeneen waxay dhaheen een, war baa naga soo gaaray garoowe een, kule dowladooda la soo hadashay waxaa la yiri een, magaalada laba baabuur oo qaraxaa ku jira shirarkii oo dhan hala kansal gareeyo laba baabuur oo qaraxaa ku jira markii hore dadka dhan run bay u wada qaateen laakiin arrimihii markii dambe inay arrin siyaasadeed tahay oo lala soo hadlay oo la yiri shirka hala baajiyo baa loo qaatay Een, haddana waa u- ku noqonay waxaanu niri een, dee karaamo darro waaye isimadii iyo annagii iyo wasiiradii intaanu dadkii siinay go ahead oo kaalaya niri oo aanu niri sagaal saaci bar ra-iisul wasaaraha waa loo tagayaa waa la soo kaxaynayaa madaxtooyadu seexanaya cashaa loogu samaynayaa halkaasaana muxuu ahaa uu beri ka dhoofaya aanu niri dee waa ceeb qaraxu hadduu rabo ceebta qaraxa iyo ceebta ceebtaa daran iyo muxuu ahaa yes no yes no ceeb waaye marka waxaan dhahnay dadkan ha loo tago oo shirka iyo shararka yaan la baajin maya baa la yiri go-aankaas waa cad yahay magaalada security threat baa ku jira shirarka ha la baajiyo kii madaxtooyadaan baajinay ee, waxaan aragnay dhalinyaradii inay is abaabuleen meesha soo buuxiyeen sida hadda sawirkaas aad idiin soo diray aad arkaysaan markii ay muxuu ahaa buuxiyeenna annagu niyad jabna ma rabno karaamo darana ma rabno ee, gobolkaana waxa waaye waxaan u joognaa interestigiisa een, inaan shacabka iyaga niyad jabina ma rabno in uu nagu reebo raad kale nagu reebo iyo cuqdad iyo een, muxuu ahaaye waabaa meeshaan loo ii diiday iyo marmarsiyo iyo dhalinyarada laftirkooda ay kacaan oo ay yidhaahdaan "Eh, xorriyaddii baa nala ka qaaday daraaddeed anigu waa diiday in muxuu ahaa dhalinyarada la kala dareeriyo Een, muxuu ahay waxaan wasiirada mar labaad ku khasabnay in aan u tagno oo muxuu aha soo kaxayno at least oo aan madaxtooyada keenno een, muxuu ahay dhallinyaradana oo iska salaamo wasiiradu naguma aqbalinin in wasiirada la salaamo maadaama ay muxuu ahay shirka baajiyeen oo wixii oo dhan kansaleen waxay dheheen wixii beri ka bilowda aan lahana gaarsiiyo Een, marka sidaasaan ku keenay Een, muxuu ahaaye wasiiradu raalli kama ahayn laakiin dee option bay noo noqotay inaanan ceeboobin oo karaamadu naga luminin wasiiradu waxay ku noqonayaan garoowe ee, ra-iisul wasaaruhu waa dhoofiya dadka gobolka joogaya oo dee ceebtu qabanayso oo martidu ay ceebtoodu qabanayso waa isimada iyo dadka iyagan anagu jooga waaye annagu saasaan u geynay hadduu la qosli lahaa iyo hadduu u gaalkacyeyn lahaa iyo hadduu la shaacireyn lahaa ujeedkaygu wuxuu ahaa inaan meeshan siyaasad iyo waxba jirin dhallinyaradaas ha farxaan annaga dhallinyarada iyadu yaysan naga xumaan ayagana waxba u ballan qaaday wuxuu yidhi isbartibada ayaa la dhammaystirayaa meelaha kalena wuu tegi kari lahaa laakiin nasiib darro markii aan ka soo noqonnay sii ballantu ahayd madaxweyne madaxtooyada la tegay oo ay ahayd inuu dego oo boorsooyinkiisa alaabta u saaraayeen waxaa la yidhi madaxtooyada ma degaysid meeshaa ka timid ku noqo sidiibuu u noqday deegaankiisiibuu aaday laakiin dee asugu at least one step forward baa dhacay Een, ugu yaraan yacni kayoskii jiray oo dadka qaarkood waa mudaharaadeynaa waa wareey ra-iisul wasaarihii baa la diiday annaga laftirkayga magaaladan amnigeedu wuxuu nagu yahay qaali buu nagu yahay meel fog baan ka soo qaadnay laba sano xoogaa aad buu- aad buu u fiicnaa maanan rabin in mudaharaadyo iyo balaayo iyo xabado iyo yacni intaas ay dhibaato nagu abuurto laakiin intaas relief bay ahayd ciyaalkii eh, tareetna ma dhicin xabadana ma dhicin sidiiba iskula muxuu ahaaye shaacireeyeen waa la kala dareeray sidii baa lagu tegay asna ciddiisiibuu ku noqday Ee, laakiin dee waxay ahayd arinta ugu foosha xun oo dhacday waxay ahayd madaxtooyadii oo inta loogu tegay la yiri ra-iisul wasaare madaxtooyadaa degaysaa oo la keenay oo u soo dhex istaagay oo baabuurka meesha irdeeda soo istaagay in la yidhaha degi maysa orotag inta ayaa mushkilad dhacday Een, dee muxuu ahaayey dee ceebtaas iyo fadeexadaasna kolley ragaalka cood oo dhan ay saaran tahay Een, qeybna waa iska muxuu ahaay hadda cuqdad badan ma uusan qabinin waa ka raali gelinay Een, meeshiisii buuna ku noqday guriguu galabta kasoo guuray buu ku noqday Een, saasayna ku dhacday marka hadday saxayadii hadday fiicnaan lahaydba sidaas arrinta u dhacday dee waxyaabaha muxuu ahaaye loo baahan yahay in golahan oo kale loogaga hadlo oo xal laga gaaro na way fiican tahay Ee, puntlandna horey baan u sheegnay waxaa waaye inay amar federaalka banaanka ka marto oo aysan waxba ku darsan oon wasiir ka aadin oo agaasime ka aadin oon qof shaqaalaha ka aadin oo aan isku filnaano iyo inaan la macaamilno waxba kama dhexeeyaan marka xamarna waa jiraa lug baan kula jiraa halkaana waa jiraa waxaana waa diidaya yeesno yeesno waxaasu ma shaqeynayso waa qodob loo baahan yahay waxyaabahan oo kale in halkan loogaga hadlo Een, dee kolley muxuu ahaayey ee, raad waa nagu yeelanaysaa ama hadday noqon lahayd ee, diidmadan iyo objectionkan ee, hadda madaxtooyada loo diiday iyo annaga laftirkeena kala qaybsanaanta aan kala qaybsanay oo ah dad raadinayay in magaalada amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dadka ishaysigooda laga shaqeeyo iyo intaasoo waxaa joogay nin oo reer puntland ah taliyihii booliskaa joogay oo reer puntland ah oo nagu cawday oo la wilmaaday realo maradaha naga ridnina waxaa joogay aqoon-yahano reer puntland ah waxaa joogay eh, kumanaan kaleeto oo ayaguna saraakiil ah taliyihii kulligood oo le anagu reer gaalkacyan kasoo jeedna waxaa joogay een, muxuu ahaayey ku- niman kaleo eliit oo ayaguna een, kasoo jeeda xagga oo iska dhigaya dee reer gaalkacyood inay dad soo dhoweyn karaan maradaha naga ridinin ay yiraahdeen Eh, wallaahi waxay iska ahayd xaalad ka adag bay ahayd een, oo xarasha wasiiradan aniga dembi ma saaraayo Eh, waa niman shaqaalo ah waaye junior waaye Een, dee waxa weeyaan eh, waajibkoodii een, amar baa lasoo siiyey amar haddii lasoo siiyana waxaa weeye dee muxuu ahaa isimada gobolka jooga iyo iyo shacabka iyaga anaga muxuu ahaa dadka iyaga waayeelka ah gobolka jooga dee anaguna go-aan waa qaadan karnaa waa dhihi karnaa eh, waxyaabaha eh, masiiriga ah oo gobolka dee waa qaadan karnaa dowladuna waxaan leenahay hadhowto anaga waa dowladayadii raalli baan ka nahay arrimaheeda iyo siyaasadeeda inaan galla ma rabno laakiin wixii anaga amnigayaga iyo shacabkayaga iyo dadkayaga noo keeni kara intaasoo kaleo amni daraa noo keeni kara ama consequence wuxuu noo keeni kara beri ka maalin oo la leeyahay dadkii diiday een, muxuu ahay martigelinta waa qaadanaynaa een, dee waana ku faraxsannahay aanan ka wada hadalno laakiin ma jiraan wax kale intaas aan idiin sheegay waaye waxaana jeclaan lahaa yani haddii laga doodayo saas in looga doodo laakiin waxba ma jiraan annagaa goobjoog ahayn from the beginning to the end sidaas ahayd salaam calaykum